فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo hadahan oo kale aad habeen walba ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan caawa waa habeennimo jimco ay soo galayso taariikhda hijiriyadana ay ku beegan tahay labaatanka bisha shanaad sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waa koob iyo labaatanka bisha koob iyo tobanaad sannada labada kun afar iyo labaatanka qodobada barnaamijkaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah guddoomiyaha baarlamaanka cusub ee maamulka jubbaland iyo labadiisa ku-xigeen oo la doortay xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka oo xasan sheikh iyo xamsi cabdi barre uga soo hanjabay magaalada kismaayo wararka ku saabsan doorashada maamulka axmed madoobe oo qayb ka mid a ay ka bilaabatay magaaladaas iyo khilaafaadka dowladda federaalka iyo jubbaland u dhexeeya oo cirka isku sii shareeray ayaan idiin soo gudbi doonnaa madaxda dowladda federaalka oo ka qayb galay munaasabad gumaystaha ingiriiska uu ku qabsaday xerada xalane ee muqdisho warbixin aynu ka diyaarinay qodobkaasi oo muuqaal ahaan aynu u baahinay ayaad dhegaysa doontaan barnaamijka inta uu socdo sidoo kale qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose iyo golaha odayaasha dhaqanka gobolkaasi oo ka tacsiyeeyey geerida suldaan maxamed maxmuud maxamed deeq suldaankii beesha mursade ee wilaayada jubbada hoose waxaad maqli doontaan odayaal ka socda jubbada hoose iyo sidoo kale shabeellaha hoose oo ka tacsiyeynaya iyo wilaayada xubintii dhacdooyinka toddobaadka ah iyo xubintii caafimaadka ayaad barnaamijka sidoo kale caawa ku dhegaysa doontaan
بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag dhegaystayaal isku soo noqod wanaagsan guddoomiyaha baarlamaanka cusub ee maamulka jubbaland iyo labadiisa ku-xigeen ayaa maantay waxaa lagu doortay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose guddiga doorashada maamulka la baxay jubbaland oo kaashanaya guddiga golaha wakiilada u qaabilsan doorashooyinka ayaa waxa uu maanta ay soo gunaanaday doorashada guddoonka baarlamaanka cusub ee jubbaland tartanka kursiga guddoomiyaha ayaa wuxuu dhex maray cabdi maxamed cabdiraxmaan iyo cabdi ismaaciil lacadow keerow halka guddoomiye xigeenka koowaadna ay ku loolameen hiirad ismaaciil maxamed iyo mahad maxamed axmed guddoomiye ku-xigeenka labaadna cabdirashiid cali maxamed iyo xildhibaan cabdi baale xuseen ayaa ku tartamay guddoomiyaha ku-meel gaarka ah ee golaha wakiilada jubbaland cabdi yuusuf cali ayaa wuxuu madashaasi ka shaaciyey in guddoomiyihii hore ee golahaas cabdi maxamed cabdiraxmaan uu mar kale ku guuleystay tartanka doorashada guddoomiyaha golaha cusub ee wakiilada jubbaland sidoo kale xildhibaan hiirad ismaaciil maxamed ayaa ku guuleystay guddoomiye xigeenka labaad ee golaha wakiilada jubbaland halka guddoomiye xigeenka labaadna uu ku guuleystay xildhibaan cabdi baale xuseen madasha doorashada ay ka qabsoontay oo ahayd hoolka daawad ee magaalada kismaayo ayaa waxaa goobjoogayaashii soo xaadiray ka mid ahaa xildhibaanada federaalka muqdisho labadiisa aqal ee ku matalaya jubbaland wasiiro iyo sidoo kale odayaal waxaa xusid mudan in xilka madaxtinimo ee maamulka jubbaland doorashadeedana ay dhowaan dhici doonto iyadoona lagu asteeyey taariikhda shan iyo labaatanka bisha nofembar ee sanadkan haddaba xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ayaa xasan sheikh iyo xamse cabdi barre waxa ay uga soo hanjabeen magaalada kismaayo iyagoona geesta kale fariin u diray murashaxiinta maamulka la baxay jubbaland xildhibaan xasan yare oo loo garan ogyahay xasan firimbi oo ka tirsan dowladda federaalka kuna sugan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxa uu fariin hanjabaada hawada u mariyey madaxda dowladda federaalka
madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha madaxweynaha soomaaliya waxaan rabaa inaan xasuusiyo hoolkan labada kun iyo sagaal iyo tobanka isagaa yimid asagaan hambaliyey madaxweyne marka la doortay waxaan rajaynaynaa madaxweynihii ku soo baxa doorashada shan iyo labaatanka bishan qofkuu rabaa ha ahaado in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uusoo hambaliyeeyo caleemisaarkiisana u yimaada asagii ra-iisul wasaarihiisaba waxyaabaha meelaha laga sheeg sheegayo ama la isdoobo marinayo ama la leeyahay jubbaland way dumaysaa ama jubbaland waa lagu kala tegayaa ama xaafadaha loo qaybsamayaa ama tuulooyin baa la kala tegayaa jubbaland mana dumayso wayna jiraysaa qayladhaanta ka yeeraysa xamar waxba kama jiraan qayladhaanna annaga naguma cabsi gelin karo jubbalandna weligeed lama cabsi gelin inaan idinku dheereeya ma rabi ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ra-iisul wasaarayaal baa kaa horreeyey ra-iisul wasaarayaashii kaa horreeyey qaarkood jubbaland bay dhiseen kuwo la dagaalina way jireen kuwa jubbaland xilligii lala dagaalamayey qaybta ka ahaa ha ku biireen taariikhdan way qormaysaa maanta dadka kule ama kugu dagaalgelinaya jubbaland inuu dagaal ka dhaco in ciidan la farageliyo in fidno laga abuuro berri adiga aabba ku dhihi doontaa haddii jubbaland faragelinta laga deen waayo haddii waxa lagu hadla weli wanaag baan rabnaa xasan sheekh maxamuud iyo xamse iyo rag hadda annaga saxaaxin kara ma nihin dagaalka siyaasadeed ee dhici doona wuxuu ka dhici doonaa magaalada Mu- muqdisho uu ka dhici doonaa ee golayaasha ayuu ka dhici doonaa taasna waxaan rabaa fariintaas inaan u diro wax la kala barbaraya ma aha ummadda jubbaland way salacsan tahay weligeed jubbaland lagama adkaan insha allahu lagamana adkaan doono madaxweyne walboo nala dagaalana madaxweyne walboo nala dagaalana weligeed libina lagama qaadin madaxweyne walbana oo nala dagaalana asagoo sharaf iyo karaamaha lahayn buu ka tagaa soomaaliya waxaan rajaynayaa in taariikhihii horena lagu waana qaato aad iyo aad umahadsantii geysta kale xildhibaan caanunuug oo isagana ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalk ayaa si lamid a xildhibaanada ka horeeyey wuxuu sheegay inaysan aqbali doonin in faragelin lagu sameeyo arrimaha maamulka la baxay jubbaland wuxuu isagana fariin u diray murashaxiinta maamulka jubbaland kuwaasi uu u sheegay inay ku jiraan kuwo qandaraas ku soo qaatay sidii ay khalkhal ugu abuuri lahaayeen magaalada kismaayo taasna aysan ka yeeli doonin oo ay gacan bir ah ku qaban doonaan marna kama aqbalayno faragelin qaawan oo aanan waxba ka jirin waxayna xasuusinayaan siduu xildhibaankii iga horreeyey halkan ka sheegay labada kun laba iyo tobanka markuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu madaxweynaha ka ahaa halkan boqolaal wiilaa ku dhimatay oo si qaldan u dhimatay miyaan aqbalaynaa wixii oo kale inay halkan ka dhacaan ma aqbalayno madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaare xamse cabdi barre soomaalida hore waxay ugu mahmaahday nin guri muraayad ah ku jiro dhagax ma tuuro guri muraayadaad ku jirtaan mukeefya idiin shidan haddaad dhagax tuur ka bilowdaan madaxiina laisku qabsanayaa dagaalkana halkan kama dhacayee baarlamaanka dhexdiisuu ka dhici doonaa insha allahu tacaala hadduu ilaahay yidhaah waxaa la yidhaahdaa fulay xantiisa ma mooga odayaasha meelaha ka qaylinaya murashaxiinta oo saaxiibadeena laba qaybooday iskugu jiraan haddaan idiin sheegayaa kuwo xoogay lacagay soo qaateen kuwaasay xaleelaysanayaana waxay rabaan si ay ku cunaan tartiibtiinna iska cuna lacagtiinna abaartimintooyin nairobi ugata ku dumin maysaan halkan kuwa kale waa kuwo qandaraas ku soo qaatay sistamkan iyo broseskan iyo nabadgelyadan jirto inay dumiyaan oo ay xabad ridaan kuwaasaan waxaan u baahannahay gacan bira in lagu qabto waa kuwo lasoo diray waa dadka reer jubbalandna waa og yihiin soomaalidu waxay tidhahdaa libaax ninkana iyo nin nin galladay labadaba og jubbaland waa idin og yihiin labadaas qaybood inaad iskugu jirtaan kuwa lacagta ka soo qaatay oo inay meelaha ku cunaan rabaan waa hambalyaynaynaa waxaan leenahay hambalyo kuwa badanaa nala soo xiriiray wixiina tartiib cuna laakiin kuwa xabadda raba inay ridaan gacan biraan iskaga qabanaynaa منه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى waa hagaag barnaamijka dhuguxa wareysiyada ayaad dhegaystayaal maqlaysaan qaybihiisa hore ayaan ku guda jirnaa waxaad goordhow dhegaysa doontaan xubintii dhacdooyinka toddobaadka iyo midii caafimaadka ayaa idinku soo maqan balse markaan aynu aadno dhanka iyo xerada xalane ee magaalada muqdisho madaxda dowladda federaalk ayaa waxa ay ka qayb galeen munaasabad gumaystaha ingiriiska uu ku qabsaday xerada xalane ee magaalada muqdisho warbixin oo aan sidoo kale muuqaal lahaan u baahinay ayaa waxaa soo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamaca بسم الله الرحمن الرحيم
Here in Mogadishu, the British royal family may feel like a rather remote concept.
waagii ingiriisku uu ka mid ahaa gumaystayaasha dalkan soomaaliya heesay gudaha dalka waxa uu ku qabsan jiray munaasabada asiga u gooni ah waxaana kala qaybgeli jira shakhsiyaadkii u idaacadda ahaa kuwaas oo ammaan xaddaafa u jeedi jiray una sheegi jiray wax uu jecel yahay oo ahaa in la yidhaahdo soomaalida adiga iyo horumar gaarsiiyey warkaas oo ahaa cagsiga ficiladiisii guracna iyo gaboodfalladii ka dhanka ah dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah ee uu gumaysanayey safaaradda ingiriiska ee muqdisho hadda oo lixdan iyo afar sano laga joogo markii gumaysigu sida dadban u guuray waxaa muqdisho oo caasimadda soomaaliya ah ay ku dhigtaa xafladaha iyo dhalashooyinka ingiriiska u gaarka ah sida dhalashada madaxdooda iyo munaasabadaha kale ee iyaga u gaarka ah waxaana kala qayb gala madaxda dowladda federaalka ah xafladdii ugu dambaysay waxay ahayd mid loo dhigay dhalashada boqorka ingiriiska oo jaarles la yidhaahdo safaaradda iyo safiirkeedu waxa ay muujiyeen in madaxda dowladda federaalka ah ay gacanta ugu jiraan oo ay dhammaantood u heelan yihiin tixgelinta ingiriiska iyo u hoggaansanaanta dalabaadkiisa sidaa aawadeedna waxay isu keeneen madaxweynaha dowladda federaalka ah iyo xubnaha lafdhabarta u ah maamulkiisa madaxweynaha dowladda federaalka ah xasan sheekh maxamuud gurguurta iyo xubnaha wasiirada iyo baarlamaanka qaarkood oo ay ku jiraan wasiirka garsoorka xasan macalin wasiirka ganacsiga biixi iimaan cige xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur iyo saraakiil uu ka mid yahay taliyaha nabad sugidda cabdulaahi maxamed cali sambaloolshe ayaa dowladda ingiriiska waxay u muujiyeen daacadnimo iyo kalgacayl iyo dabacsanaan waxaana xafladda dhalashada boqorka loo dhigayay ay uga qayb galeen gudaha safaaradda ingiriiska oo ku taalla dhismaha xalane ee magaalada muqdisho xalane waa goob aad loo ilaaliya ayna ku yaalaan safaaradaha dowladaha shisheeye sida maraykanka ingiriiska iyo waddamada kale ee yurub iyo kuwo kale waana meel ka caagan ciddii markaa looga baahda mooye inta kale madaxda dowladda federaalka ee goobta tegey waxaa ku jira kuwo dhalashada ingiriiska heesta kana mid ah saamiga dowladda ingiriisku ay ku leedahay dowladda federaalka ah ee muqdisho ka jirta maadaama dowladaha shisheeye ay saami qaybsi ku keensadeen madaxda soomaaliya xilalka ka haya xasan sheekh maxamuud ayaa ingiriiska gumaystaha ah ammaan kala duldhacay
King Charles III. On behalf of the government and the people of Somalia, I extend heartfelt congratulations.
waxaa farxad iyo mudnaan weyn ii ah inaan maanta idinkala qaybgelayo xafladda loogu dabaaldegayo dhalashada boqor jaarleska saddexaad anigoo matalaya dowladda iyo shacabka soomaaliyeed waxaana halkan hambalyo ku aadan dhalashada boqor jaarleska saddexaad uga dirayaa dowladda ingiriiska iyo shacabkeeda boqor jaarleska boqortinimadiisa ha lagu asteeyo nabad horumar iyo barwaaqo gudaha u k iyo bani'aadmiga oo dhan dabaaldegani waa fursad lagu muujinayo xiriirka qotada dheer ee taariikhiga ah ee ka dhexeeya soomaaliya iyo boqortooyada ingiriiska xiriirka ku salaysan is-ixtiraamka qiyamka wadaagga ah iyo sida ay inooga go'an tahay horumarinta dimuqraadiyadda xasiloonida iyo ka hortagga caqabadaha caalamiga ah sida isbeddelada cimilada iyo argagixisada And confronting global challenges such as the climate change and the terrorism.
ingiriisku waxauu ka mid yahay dowladaha dhisay dowladda federaalka ah una xil saartay ka hortagga isku xukumidda shareecada islaamka sidoo kale shaqada loo xil saaray waxaa ka mid ah horumarinta waxa loogu yeero dimuqraadiyadda iyo arrimo kale oo ay ka mid tahay fududaynta boobka khayraadka soomaaliya diblomaasiyiintu waxa ay sheegayaan in madaxda soomaalidu ay yihiin kuwo la bahdilo iyaguna dhulka isu dhiga shisheeyaha xafladaha caynkan oo kale ahna aysan ahayn in ay ka qayb galaan qaar ka mid ah diblomaasiyiintu waxay wax laga xumaado ku tilmaamaan in madaxda sare ay ihano ku tahay in safaaradaha looga waco amaba safiirada ay u tagaan oo ay kula kulmaan garoonka muqdisho halkii ayaga madaxtooyada loogu imaan lahaa ingiriisku waa gumaysi soo jireen ah intii dalkeenna uu joogayna xisaab ma lahan soomaalida uu gardarrada ku dilay iyo maalka uu rartay waxa uu kaalinta koowaad uga jiraa kala qaybinta soomaalida tusaalena dhulka soomaaliyeed ee etoobiya ay haysato qayb ka mid ah bilowgii soocagadhegashadiisa ayuu garab ku siiyey xabashida in ay qaadato qayb kalena xilligii dalka uu ka guurayey in yar ka hor ayuu ku wareejiyey dhulka iyo dadka soomaaliyeed ee kenya ay haysato loona yaqaano n f d asiga ingiriiska ah ayaa kenya waxa uu ku wareejiyey markii uu dalkeeda ka guurayey maadaama ay ka mid ahayd waddamadii uu gumaysanayey waxaan xusad mudan in ingiriisku uu gaashaanka ku dhuftay oo si cad uu diiday aftidii laga qaaday dadka soomaaliyeed ee dhulkaa ku nool oo codkooda ku sheegay in ay soomaaliya raacayaan ama ku biirayaan
هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag barnaamijka dhow xawareysiyada qaybihiisa dhexe ayaan dhegaystayaal ku sii siqaynaa markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka habeen walba oo jimco ay soo galayso ayaa xubintan waxaad ku maqashaan barnaamijka dhowxa waraysiyada maxamed sheekh ayaa inoo soo gudbinaya waad mahadsan tahay dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka ah oo ah laaba habeen weliba oo jimco aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan taasoo aan kusoo gudbina howlgalladii ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee kusoo dhacay warqabadka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan howlgalladan toddobaadkan diiwaangelina ee kusoo dhacay warqabadka warbaahinta alfurqaan ee aan soo ururiyey waxaa ka mid ah maalintii axadda shan iyo tobanka jumaadul awal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada kuna beegan lix iyo tobanka bisha noofembar sannada laba kun afar iyo labaatanka gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ugu magacaaban dowladda federaalka iyo xubno ka mid ah maamulkiisa ayaa qarax culus lagula beegsaday guri ay ku shirayeen oo ku yaala deegaanka ceelasha biyaha ee dureedka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya guriga ayaa waxaa soo gaaray burbur xoogan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka baay ayaa waxay qarax culus la beegsadeen saldhigga bari ee magaalada baydhabo ay ku leeyihiin ciidamada maamulka ee isku magacaabay koonfur galbeed ilaa iyo haatan warqabadkanama soo gaareen faahfaahin dheeraada oo ku saabsan qaraxaas shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaalo saf ballaaran ku qaadeen saldhigyada askarta shisheeye ee ku yaala degmada qoryooley deegaanka buruucalow ee hoostaga baraawe iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada baraawe mar kale iyo gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalo mar kale waxay ku qaadeen saldhigyada askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin magaalada baydhabo gaar ahaan xaafudaha mukuundo iyo towfiiq sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal ku qaadeen xerada ceel hindiya ee degmada qansax dheere oo ay ku sugnaayeen askarta maamulka ee isku magacaabay koonfur galbeed isniin lix iyo tobanka jumaadul awal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada toddobiyo tobanka bisha noofembar sannada laba kun afar iyo labaatanka ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro waxay ku qaadeen xirada askarta maamulka la baxay koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka goofgaduud buurey ee dhacaduleedka magaalada baydhabo iyo xarunta gobolka baay sidoo kale ciidamada al-shabaab ayaa weeraray saldhigyada askarta dowladda federaalk ay ku leeyihiin xaafadda buundabilan iyo buulabacaad oo ka wada tirsan magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay qarax miino ku weerareen hoyga uu magaalada baardheer ee gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya uu ku leeyahay sarkaal magaciisa lagu soo gaabiyey sanweyne oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka xogaha aan helayno ayaa intaa ku darayay in qaraxa uu ku dhaawacmay sarkaalka bartilmaameedka ahaa iyo mid ka mid ah ilaaladiisa oo ku sugnaa guriga xilligii qaraxa lala beegsanayay maalintii talaadada toddobiyo tobanka bisha jumaadul awal sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada geeska kalena ku astaysan sagaaliyo tobanka noofembar laba kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro habendheelmada waxay ku qaadeen xiryaha askarta xabashada etoobiya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolka baay iyo halka loo yaqaano maanyafuulka oo ku taala magaalada baydhabo isla habeenkaas ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee bakool waxay weerar ku qaadeen saldhigyada ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmooyinka ceel berde iyo waajid oo ka wada tirsan gobolka bakool ilaa iyo haatana ma soo gaareen faahfaahino dheeraad ah oo ku saabsan weerarada ka dhacay gobolada baay iyo bakool markan iyo gobolka banaadir ciidamo baskoolada ku hubaysan oo ka tirsan guutada moxamed binu maslama oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa degmada hilwaa ee magaalada muqdisho waxay dhegta dhiiga ugu dareen laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyadoona laga soo furtay qoryihii ay ku hubaysanaayeen markaan iyo gobolka jubbada hoose ee koonfurta soomaaliya guutada qaraxyada ee xarakada al-shabaab ayaa qarax ku weeraray mid ka mid ah kontaroolada laga ilaaliyo xarumaha muhiimka ah ee maamulka jubbaland oo ku yaala magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana ay baahisay idaacadda al andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in weerarkaas lagu dilay saddex askari oo ka tirsan ciidamada soo duuliyaasha kenya halka lagu dhaawacay laba kale maalintii arbacada siddeed iyo tobanka jumaadul awal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada kuna beegan labaatanka noofembar laba kun afar iyo labaatanka qarax ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lala beegsaday askar ka tirsan dowladda federaalk oo lugeynayay waxaana lagu dhaawacay qaraxaasi laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka mas-uuliyadda qaraxan ayaa sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab mar kale iyo degmada xudur ee gobolka bakool ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku rogaalceliyay saldhigga askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada xudur weerarkan ayaa waxaa lagu dhaawacay askari ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed oo magaciisa lagu sheegay maaney maxamed nuur khamiis sagaaliyo tobanka jumaadul awal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada geeska kalena ku aadan koob iyo labaatanka bisha noofembar laba kun afar iyo labaatanka weerar ayaa lagu qaaday isbaaro ciidamada dowladda federaalk u tila waraawole oo dhacda duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxaa lagu dilay askari iyadoona laga soo furtay laba mooto mas-uuliyadda weerarkan ayaa sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday xerada askarta maamulka la baxay koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolka baay halkaas oo duulaan gardaraa ay ku joogaan ciidamada xabashida etoobiya isla maanta oo khamiis ah howlgal najaxay oo fariid ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen waddada xidhiirisa degmooyinka wallaweyn iyo afgooye ayaa lagu soo qabtay sarkaal ka tirsan dowladda federaalk oo lagu magacaabi jiray sanay bare kaas oo mas-uul u ahaa ciidamo isbaaro joogay sidoo kale waxa uu sarkaalkan qayb ka ahaa askartii sanad ka hor ku duushay deegaanado ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo lagu maamulayay shareecada islaamka markan iyo mandheera ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan ciidamada kenya ayaa lagu dilay laba kalena waa lagu dhaawacay halka gaari kooyal ah lagu gubay weerar ka min ah oo ka dhacay duleedka deegaanka warguduud ee hoos tagta degmada ceel qaalow ee ka tirsan gobolka mandheera ee dhulka n f d a ka hoos jira gumaysiga dowladda kenya askar ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk ayaa waxaa weerar qarax ah lagula beegsaday xaafadda xoosh ee degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho waxaana qaraxaasi lagu dilay hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk sidoo kale waxaa ku dhaawacmay laba kale sidoo kale guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala magaalada muqdisho ayaa qarax ka fuliyey degmada kaaraan kaas oo lala beegsaday guri uu degan yahay taliyaha ciidanka dharcadka ee degmadaas waxaana ku dhaawacmay qaraxa laba askari oo ka mid ahaa ilaaladiisa dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo aad ku dhegeysateen qodobo kala duwan ee kusoo dhacay toddobaadkan dabayaaqada ah warqabadka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan intaan xubintan teeda kalean hawada dib aan ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo amaano allah nabadgelyo
waa hagaag wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo sidoo kale golaha dhaqanka ee gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay ka tacsiyeeyeen geeridii suldaan maxamed maxmuud maxamed deeq suldaankii beesha mursade ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ugu horeyn waxaad ku soo dhowaataan sheekh axmed abuu yuunis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo ka tacsiyeynaya بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أولا إلهي سبحانه وتعالى أيا محد إسكله وحكست iyo qadir kasta anoo qadarayo allahaas ayaa mahad iskale ilaahay mahadiis kadib waxaan halkan ugu tacsiyeyneynaa suldaan maxamed maxamuud maxamed oo loo yaqaano suldaan maxamed deeq oo xalay ku timid geere kana tirsanaa salaadiinta walaayada jubbada hoose waxaanu leenahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt wa innamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama ilaahi subxaanahu wa tacaalaa suldaankaas ha u naxariisto ehelkiis iyo qaraabadiisna ilaahay sabar iyo iimaan ha siiyo gaar ahaan beeshii ka dhashay beeshii murunsade oo suldaanku u ahaayey waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala sabar iyo iimaan ha idiin siiyo walaalka saacaddiis baa la gaaray saacaddana dib looma dhagaayo ilaahay subxaana wa tacaala markaan sabar iyo iimaan ha idiin siiyaa leenahay guud ahaan dadka muslimiinta ah oo garanaysay walaalkaas kheyr badan aan ku tuhmayno nin wuxuu ahaa aad oo farxaan u ah nin wuxuu ahaa aad u kaftan badan dadkii markan garanayay iyo dadkii codkiis maqlayay waxaan leenahay ilaahay sabar ha idiin siiyo ilaahayna ha loo baryo ilaahay inuu naxariisto walaalkaas gaar ahaan dhaqankii oo ka tirsanaayey oo maogta ilaahay subxaana wa tacaala ka doortay oo garabna u ahaa waxaan leenahay ilaahay sabar iyo iimaan ha idiin siiyo idinkana walaalkeen ilaahay baa naga qaaday ilaahay subxaana wa tacaala markaan sabar hana siiyo aadna ha looga duceeyo ilaahay in ilaahay subxaana wa taala u dambe dhaafo jannaatulfirdowsna ilaahay geeyo ilaahay loo baryo sidoo kale in ilaahay subxaana watacaala aada u baryadaan booskii iyo ilaahay subxaana wataala walaalkeen meeshii banneeyeen nin kheyr badan ilaahay subxana wataala nooga bedelo ilaahayna in loo baryo jazaakum allahu khayran waxaan leenahay mar kasta iyo waqti kasta iyo saacad kastaba qof joogayo lama arkaayo qof kasta saacaddiis ma dhaafayo in ilaahay subxaana watacaala baryadiis iyo ku xiranaashadana guud ahaan in aada loo badiyo dadka muslimiinta ah saacadda mar kasta adoo filayna ayaa kugu imaanaysaa markaan ilaahay la baryo ilaahay lagu xiranaado ilaahay subxaana watacaala acmaashan hanu hagaajiyo wasala allaahuma wasalam calaa nabiyina moxamed intaas kadib sheekh maxamed balli oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa isagana ka tacsiyeeyey بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون waxaa lagu bilowday lagu bilaabay nebigeenna moxameda sala allahu calayhi waaali wasalam waxaa nala tusaalaynayaa hadduu asagu geeriyoodo cid haraysaa inaysan jirin innaka mayitun adigu waad geeriyoonaysaa nebi maxamedow salawaatullaahi rabbi wasalaamu calayh wa innahum mayituun ayaguna waa geeriyoonayaan maanta qabriga aan dul fadhinno oo aannu waxa weeyaan diyaarka ku nahay waa maxamed maxamuud maxamed waa suldaankii beesha murusade ee jubbooyinka weeyaan ama karanle hadda sida la yidhaahdo walaalkaas isaga ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaynaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa ilaahay jannadiisa inuu ka waraabiy su'aashu waxaa weeyaan annagu walaalkii waa uu tegey waana kor taagannahay walaallo badanna waa geesaheenna laakiin su'aasha muhimkaa waxa weeyaan waan tegaynaaye maxaa lagu tegayaa maxaa adiga meeshaas kaaga horreeya dalluunta iyo qabriga maxaa kaaga horreeya iimaankaagu see buu yahay ma iimaan waxa weye wanaagsanba mise waa iimaan aan waxba goynayn oo eber ah tawxiidkaagu waa sidee maxaa kaaga horreeya ma tawxiid saafiya ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuuluullah oo dhawaaqeeda aad taqaanid oo aad macnaheeda taqaanid ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allaahu alla mooyaane wa ashhadu waxaan qirayaa anna muxammadan rasuuluullah nebi moxamed rasuulkii ilaah inuu yahay sidaa ma kuugu saxan tahay tawxiidku mise waa uu kaa jaban yahay alle iyo awowow baa leedahay salaaddeenni ma noo saxan tahay meesha maxaa nooga horreeya salaaddeenni jamaacada rag haddaan nahay ma aadnaa mise waa luuqluuqaynaayoo maxween jamaacada ma xaadirno waa waxa nala weyddiinayoo kaaga horreeya sakadaadu waa sidee xoolahaaga sidaad ay alla ogyaha ma uga bixisaa mise waad khayaantaa oo aakhiro waa lagu weyddiinayaa asakaatu waa ukhtu salaa salaadday way la walaal tahay waa lagu xijiyaa sakadaadu waa sidee waa lagu weyn waa nala weyddiinaya kullu nafsin daa'iqatulmowt naf kasta geerida waa dhadhaminaysaa shiikh baysan lahayn oo shariif baysan lahayn oo amiir baysan lahayn oo taajir baysan lahayn oo hooyo macaan baysan lahayn oo aab baysan lahayn oo saqiir baysan lahayn oo amiir baysan lahayn kulluna shakhsi kasta mar buu dhadhaminayaa markaana maxamedeeq baa dhadhamiyey ruux kastana sidaasay u sugaysaa su'aashu marka waxa weeyaan aan u diyaar garowno meesha ayada ah walaalayaal walaalkaa nin qiimale buu ahaa muslimiin oo dhan buu ka geeriyooday khaasatanna waxa weeye reer jubbooyinka ayuu ka geeriyooday khaasatanna reer jamaame ayaan aan uga sii dacsiyeenaynaa waxaan leenahay dhammaanteed iyo asxaabtii iyo macnaha wulaaddii iyo ragguu la shaqaynaya iyo iyo awlaaddiisii intaba waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala badal khayr qaba allah naga siiyo asagana janatu firdows allah ku casuumo awlaaddii reerkii u ka tagana badal khayr qaba allah siiyo annagana allah nooga daba naxariiso hada wabillahi towfiiq wasali allah wasalam calaa nabiyina muxamedin weli dhegaystayaal waxaynu ku guda jirnaa codadka wilaayada jubbada hoose iyo sidoo kale golaha odayaasha dhaqanka gobolkaasu ka tacsiyeeyey dhanka kale magaalada jamaame waxaa ku sugan afhayeenka odayaasha dhaqanka ee gobolka jubbada hoose iyo sidoo kale nabadoono kale waxay iyaguna ka tacsiyeeyeen geerida suldaanka mursade ee jubbada hoose الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إن شاء الله تعالى هل كان ما أنت وحن تعسي يتيراي مرغله oga tacsiinaynaa walaalkeen suldaan maxamed maxamuud maxamed oo loo yaqaano maxamed deeq annagoo ah odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka jubba sufla dhammaan anigoo ku hadlayo afka odayaasha dhaqanka jubba sufla waxaan halkan tacsi oga diraynaa ehelkii uu ka baxay iyo muslimiintii uu ka baxay walaalkaas maxamed deeq waxaan leenahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun inna lilaahi ma akhada وله ما أعطي وكل شيء بأجل مسمى فليصبر وليحتسب إن شاء الله تعالى نفكست وحيلا مود لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولكن حلينها إلهي سبحانه وتعالى أن حريستو وحوها ولال صوماليات وحوها ولال hogaamiya muslimiinta shareecada islaamka ku hogaamiya walaal wuxuu ahaa suldaan ah ummadda soomaaliyeedna suldaan u ah khaasatan maxamed deeq reerkii uu ka dhashay suldaan uma aheen wuxuu ahaa soomaali oo dhan muslimiinta ayuu suldaan u ahaa waa nin bashaashuu ahaa nin furfuran ayuu ahaa nin farxad badan oo mar walba qosla ayuu ahaa nin kheerka iyo caqiidada alwalaa walbaraa ku dadaalana wuu ahaa ilaahay waxaan leenna walaalkeenna siduu ugu dadaalaya alwalaa walbaraa iyo caqiidada saxiixa ilaahay waxaan u weydiinaynaa annagaa nahay odayaasha dhaqanka jubba sufla iyo muslimiintao dhanba inuu ilaahay jannatulfardowsi walaalkeenna uu geeyo ilaahayna u naxariisto owlaadiisana ilaahay subxana watacaala u hagaajiyo gadaashiisna ilaahay usan ka fidneen inta ayaan walaalaha dhammaan dhihi lahaa hooyada iyo walaalaha iyo ilmaha uu ka tagay iyo inta qaraabana waxaan dhihi lahaa insha allahu tacaala maxamed saacaddaasa ilaahay ugu talagalay saacaddaasna ma uusan dhaafeen xanuunka ha iskaga dhaco qofka laakiin xanuun looma dhinta waxaa waaye mood ayaa dilay saacaddii ayaa wakhtigaa ku ekeed ilaahay waxaan leenaha marka jannatulfardowsi allah geeyo annaga odayaashii dhaqanka waa u dardaarmaynaa insha allahu tacaala qof kasta oo muslim ah oo walaalka yaqaanana waxaan weydiinaynaa inuu iska cafiyo ilaahayna subxana watacaala u baryo ilaahayna subxaana watacaala uu u weydiiyo inuu ilaahay u naxariisto muslimiinta dhammaanna meelshay joogaan waan u weydiinaynaa ilaahay subxaana watacaala ha u naxariisto walaalkeen ayaan leenahay wajazaakum allahu khayr haddana waxaa ku dhoweynayaa odayaasha dhaqanka ila joogo ugu horeeyo suldaan cabdisalaan jazaahu allahu khayr inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun walaalkeen suldaan maxamed deeq ilaahay ha u naxariisto jannadii fardowsana allah ka waraabiyo wuxuu ahaa suldaan ka mid ah salaadiinta ee ku dhaqanka shareecada islaamka ee jubba sufla suldaanku sidii horeba loo sheegay wuxuu ahaa suldaan aad iyo aad macnaha u qalbi furan u laab xaaran ummaddu ay islaamku isugu mid tahay jecel aanan la gabanin waxyaalaha markaasi asaga ku soo dhaco oo khayr ah insha allahu tacaala maanta waa naga tegey tiisiina meeshaan ayaa ku ekayd naf walbana waxay leedahay muud wax gudbayana ma laha insha allahu tacaala waxaan ehelka ay qaraabada iyo dhammaan dadkii uu ka tegey annagoo salaadiintii gobolka jubbada hoose uu naga tegey kaalinkiisa aad baan u tabaynaaye ilaahay asaga khayr ha ugu bedelo jannatulfardowsana allah ha siiyo ilaahay camalkiisana ha u ansixiyo kitaabkiisana midig allah ka siiyo waan u ducaynaynaa insha allah dadkii uu ka tegey eheladii hooyadii dhashay waalid ilmihii uu dhalay ayagana ilaahay ajar iyo xasanaad ha u weydiistaan oo ayagana maxaa la dhahayay sabri imaan allaha siiyo ilaahay idankiisa bacdigiisana ilaahay kama fidneeyo kuwa macnaha islaamka garab taagan oo diinta islaamka ku dhinto allaha ka dhigo insha allahu tacaala maxamed sidii la sheegayba waxaa waaye in nafleba mood waaye waa la dhimanayaa moodkana xaq waaye dhammaan waana sugayaa nin walbana ajasiisuu ku baxaya insha allahu tacaala waan u ducaynaynaa muslimiinta dhammaanna waxaan u weydiinaynaa inay u duceeyaan in ilaahay qabrigiisa uu waasiciyo ummad buu kasoo shaqeeyay bulshana waa ku dhex jiray wixii gafaf ana in la cafiyo ilaahay dartiis loo cafiyo ayaan macnaha ka dalbaynaa insha allah marka intaa ayaan kusoo gabagabaynaya wajazaakum allahu khayra bismillaah إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح على النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ولكن إله نحرسه سلطان محمد محمود محمد داق إلهنا جنة فردوسنا إله كورابيو إهلكي أو كتغي قراودي سنو حلين هاي صبر إيمان إله كسيو أجسيسا ماشا كو أكاد اسك امتحان وآي حنونك أجسيسا ماشا كو أكاد وانين إهل أه oo qaraabo ah waana nin firfircoon oo bulshadan iyo qeyrka u roonaay waa nin bashaash ah waa nin oo oo aad u firfircoonaay golaha ku dhaqanka shareecada waxaana leenahay dhammaan ehelkii iyo qaraawadii iyo golihii ku dhaqanka sabir iimaan ilaahay ka siiyo waxaa waye likulli ummatin ajal faidaa jaa ajalahum laa yastaqiruuna saacatan walaa yastaqdimuun waana nin oo ku dhashay degmada jamaama kuna barbaaray haddana ilaahayn wakhtigiisana meesha ku ekeeyey ilmihiisa iyo hooyadiisa iyo qaraawadoo dhan waxaan leenahay sabir iimaan ilaaha ka siiyo wajazaakum allahu khayra aljazaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله واحد الأحد السبت الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولا لا إله سبحانه وتعالى أيام ما تسكله الله سلطان محمد محمود كدلي إسلام نمدا الله كدقي نخيب من نقبة كدقن كشريعة الإسلام كا محمد وحوها نين كل شيء دقمة جماعة مركا إيه تاريخ كن سقال بقول أفرتن إلى حدي تقريبا إلى تدبدي أنت إن شاء الله جماعة أيوك صبر باري محمد وانين آد خير بدن إن شاء الله خير بدن أيام ورجينا كل جينا وان دمنينا محيالي أبو بكر صديق waxaa laga sheegay qoor inuu dhahay almowt baabun wa kullu naasi daakhilahu yaa layta shicrii bacda almowtu madaaru marka insha allahu anagana gadaashiisa ilaahi subxana watacaala nan fidneeyo marka insha allah intaa ayaan kusoo gaabsanayaa ilaahi subxana watacaala sawir hanaga siiyo
bismillahi raxmaani raxiim alxamdu lilahi wasanaau lilahi calaa rasuulillaahi magacayga waxaa la yidhaahaa axmed abiise iraabe waa nabadoonka gobolka shabeellada hoose ee beesha mursade ninkan la yidhaaho waxaan ka tacsiinayaa maxamed sheekh maxamed maxamed ninka liaaho si guud inta walaalaha muslimka ahoo dhan aniga dacwaa tacsiinayaa ninka la yidhaaho allaha u naxariisto sabariyo imaan allah nala siiyo maxamed maxamed ninka la yidhaaho anaguna beeshi uu ka baxayaan nahay wixii dalay iyo annaka iyo kulli sabari imaan ilaahay naga siiyaay sareesiigeynaa nin fiican oon la heli karin oo macsuumna u ahaay ninka la yidhaaha aakhirdiisa allah uu waciyo admihiisa waa qabqooneed nin doga laga dambeeyo oo ummadda xiriiriyo wax qago oo laga cana laga dhibtoonina u ahaay ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay u naxariisto jirkiisana waasax uga dhigo waalidkii dhalayna ilaahay sabar ka siiyo annakoo dhan oo ahalkaana ilaahay intaba naga siiyo saas waxaan ku tacsiinayaa ummadoo dhanna waa uga tacsiinayaa insha allahu tacaala
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan ku siiyeysay qaynaa markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii caafimaadka caawa xalqada sagaashan iyo labaad doctor qorax ayaa inoo soo jeedinaya أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا digtor waxaad nooga warantaa caabuqa ku dhaca kelyaha noocyadiisa iyo waxa sababa bismillaah araxmaan araxiim nephritis caabuqa ku dhaca keliyaha inflammation of the kidney and may involve the glomerular tubulus and interstitial tissue surround the glomerular and tubulus oo ay tahay macnaheedu waa caabuq ku dhaca keliyaha nefron marka lagu leeyahay macnaha waa base structural function of kidney macnaha waa waxyaala aasaas u ah keliyada inay shaqayso qaybahaas loo yaqaanaa waxaa loo kala qaybaa glomerulonephritis oo ah inuu ku dhaco keliyada iyo shaandhadaba iyo interstitial nephritis oo ah inta ku dahaaran inuu ku dhaco causeska way badan yihiin waxaa ka mid ah waxa ugu badan oo kelyo ku dhaco sida badan waa infections and toxins waa sun inuu keliyada sumowdo ama inuu ku dhaco infection inta marka infection ugu caansan waxaa kamid a pyelonephritis oo ah UTI-da markay qaybteeda kore ay gaarto ama urinary tract infection waxaa kamid oo kale lupus nephritis ama loo yaqaano systemic lupus erythematosus waxaa kaloo kamid a athletic nephritis oo ah qofka almiitada badan sameeyo keliyihiisa dhaawac ayaa gaaro kaasna way keenta keliya dhib way u keentaa calaamadaha ugu caansan marka oo qofka la dhihi karo keliyuula ayaa oligouria ka mid ah qofka oo keliyihiisa ee kaadi badan qofka ka imaan weyso kaadidoo yaraato uremia qofka oo sunta jirkiisa ay ku baad sida urea oo maado ah ee keliyaha ka baxda ah waxaa kaloo kamid hematuria in kaayada dhiig lagu arko waxaa kaloo kamid ah hypertension in dhiig kar qofka lagu arko waxaa kaloo kamid ah proteinuria ama in protein lagu arko kaayadaba intaba waa calaamada ugu waaweyn oo keliyaha la dhaho qofkan calaamada ka muuqda marka la baarayo waxaa lagu baaraa masiinta c b c da oo lagu ogaanayo qofka hbgiisa iyo cause of anemia waxaa kaloo la rabaa in qofkan laga baaro urine karin and creatinine and electrolyte oo ah macdanta ama canaasirta ku jirta dhiigga oo keliyahaas hadba laga ogaanayo inay jirka ku badan yihiin inay ka baxeen urea maadadaan ku dhahayo oo iyadana iyo x-rayna waa la saaraa si loo arko keliyaha waxaa kaloo lagu baraa ultrason oo keliyada sheebkeeda lagu ogaanayo inay weynaatay inay yaraatay iyo dhagaxyo inay ku jiraan in lagu ogaanayo daaweynteedu hadba iyadoo la fiirinayo kooska asaga oo pharmacotherapy haddaysan gaarin waaye kidney failure oo markaas u baahan in la sameeyo kidney plantation ama in keliyada keliya laga bixiyo keliya lagu talaalo ama maahan ama dialysis aysan gaarin haddana waxaan isleeyahay isbitaalka haddaysan kidney failure ahayn ama kidney kidney transplantation aysan ahayn inuu wax ka qaban karo marka qofka isku arka calaamadahaas dhakhaatiirta u tago wabilaahi towfiiq
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhowxa waraysiyada cabdulaahi yaasiin jaamac maxamed amiin iyo maxamed sheekh ayaa barnaamijka inta uu socday igala qayb galay kan mid la mida intaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh